أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين slى اllه وsلm عlى نabiyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabihi أجmaعin ama bعdu waxaan soo haynay tafsiru suuraةi الtowba casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo toban iyo koowaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi in allaha alle ishtaraa wuu iibsaday min almu'miniina mu'miniintii buu ka iibsaday anfusahum nafahoodii buu ka iibsaday iyo waamwaalahum maalyaalkooda bianna lahum inay leeyihiin ayuu uga iibsaday aljannata janno inay leeyihiin buu uga iibsaday yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa dhexdiisay ku dagaalamayaan fayaqtuluuna way dilayaan acdaa'da wayuqtaluuna waa la dilayaa iyagana wacdan wacadallah wacadahum bidalika sidaabuu alla ugu yaboohay oo ugu ballanqaaday wacdan ballanqaadid ballanqaadka oo calayhi ilaahay korkiisa ahaaday isagu isa saaray wa xaqa daalika waana sugay arrintaasi xaqan dhabnimo ayuu ku sugay fi towraati towraat dhexdeeda ayuu uga iibsaday walinjiili injiil dhexdiisa ayuu uga iibsaday waalqur'aani qur-aanka dhexdiisuu uga iibsaday ama fi towraati towraat madkuuratan xaal ay tahay wacdigaas oo madkuuran la xusay fi towraati lagu xusay towraad dhexdiisa walinjiili injiil dhexdiisa lagu xusay waalqur'aani qur-aanka dhexdiisa lagu xusay waman yaa awfaa ka oofin badan oo ka dhammaystirid badan bicahdihi ballankiisa min allaahi alla yaa ka oofin badan ballanta fastabshiruu bishaaraysta bibaycikum beeciinni ku bishaaraysta alladii beeca oo baayactum bihi aada aad aad yani aada ku gadateen yacni ood ilaahay subxaanahu watacaala aada kula waxgadateen ood kula mubaayacooteen wadalika kaagaasi huwa isagu alfawzu liibaan waaye alcadiimu aada u weyn rabbi subxaanahu watacaala aayaddan wuxuu ugu dhiiri gelinayaa mu'miniintau ka waramayaa waxa uu ku fadhiyo ama qiimiga ay ku fadhiso naftooda iyo maalkooda inay bixiyaan oo ilaahay diintiisa iyo isaga keliya la caabudo inay u bixiyaan qiimaha ay ku fadhiso thaman iyo waxaa marka laga hadlayaa wax ayaga laga qaadanayo waxa laga qaadanayana awalba ilaahay baa siiyey mu'miniinta waxa la siinayaana kasii weyn oo jannadii iyo ridihii ilaahay subxaanahu watacaala ah aayaddan marka sababu nusuulkeeda culimmadu waxa ay yidhaahdaan waxay ka hadlaysaa labadii bayca oo baycatu alcaqaba al-uulaa iyo athaaniya oo ay ansaar nebiga kula mubaayacoodeen inay naftooda iyo ilmahooda waxa ay ka celinayaan inay nebigana ka difaacaan diintiina uu ku dhex faafiyo magaaladooda haddii uu magaaladooda uu usoo wareego arrintaa waxay ku fadhiso rabbi marka tilmaamayaa aayaddan baa soo degtay oo alla wuxuu yidhi in allaha alle ishtaraa wuu iibsaday waa min almu'miniina mu'miniintii xaggooda ayuu ka iibsaday anfusahum nafahoodii buu ka gatay uu ka iibsaday iyo wa amwaalahum iyo maalkooduu ka gatay xasanulbasri aayaddan markuu akhriyay wuxuu dhihi jiray anafsun huwa khalaqahaa wa amwaalun huwa rasaqahaa ilaahay ma wuxuu wax nooga gadanayaa naf oo isaga nagu arsuqay ma ay naf oo isaga yacni abuuray maal ou nagu arsuqay miyo haddana wax nooga gadana annagaba maba lihine naftana annaga ma lihin maalkana annaga ma lihin isagaa na siiyey haddana waxbuu nooga iibsanayaa rabbi karamkiisa iyo deeqdiisay tusay waxaa dhan isagaa iska leh xasan aayaddan markau aqriya sidaanu dhihi jiray marka anafsun huwa khalaqahaa wa amwaalun huwa rasaqahaa bianna lahum inay leeyihiin buu uga iibsaday oo uga gatay aljannata jannadii inay leeyihiin buu uga gatay inay janno leeyihiin markaas yuqaatiluuna mjumla mustanafa waa yuqaatiluuna way dagaalamayaan mu'miniintii fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisay ku dagaalamayaan fayaqtuluuna waa dilayaan caduwahum cadowgooday dilayaan wayuqtaluuna ayagana markaa yacnii waa la dilayaa sidan marka waxaa marka yani qira'a sidaanoo xamze iyo xamze iyo kisaa-i iyo iyaga yacnii waxay akriyeen fayuqtaluuna wayaqtuluuna ayb oo marka bitaqdiimi اlmafcuuli cala alfaacili ayb inta kalena waxay akrinayaan fayaqtuluuna wayuqtaluuna oo faacilka lasoo hormariya fayaqtuluuna way dilayaan iyaga wayuqtaluuna waa la dilayaa iyagana marka wayuqtaluunadaa mafcuul ah macnaha mafcuul aad yani maadaama ay iska ficil muqayiru siiqa uu yahay naayiblfaacilkana de asal ou mafcuul bihi ahaa jiray saasaa laga wadaa macnaha labadana marka waa isku mido iyaga marka taqdiimkai taakhiirka macnaha ma bedelaayo wacdan wacad allaahu dalika alla sidaa buu yaboohay wacdan yaboh ayuu yaboohay ballanqaad buu ilaahay sidaa ballanqaaday ballanqaadka oo caleyhi korkiisa oo ahaaday oo korkiisa ou yeelay saa isa saaray xaqan marka wacdan ama caamil usoo qadar ama in allaha ishtaraada lafteeda shirahaas ayaa wacdi macnihiis ku jiraa wacdantan marka masderay noqonay caamilkana in allaha ishtaraadaas lasoo sheegay yaa yaa u noqonayso intaba waa la yeeli karaa xaqan wa xaqa dalika arrinkaa waa sugay ilaahay xaqan sugidou sugay ayb fi tawraati towraat dhexdeeda madkuura yani wacdiga oo madkuuran lagu xusay fi towraati towraat dhexdiisa lagu sheegay walinjiili injiil dhexdiisa lagu sheegay walqur'aanina lagu sheegay ama fi towraati waxaad ku tacallujinaysaa in allaha ishtaraada fi towraati towraat dhexdiisa uga iibsaday ilaahay walinjiili injiil dhexdiisa uga iibsaday wlqur'aani qur'aankii dhexdiisa uga iibsaday ayb waman yaa awfaa ka oofin badan bicahdihi ballanqaadkiisa yaa ka oofin badan min allaahi allah subxaanahu watacaala yaa ilaahay ka ballanqaad ka ballan oofin badan ay laa axadda fastabshiruu bishaaraysta bibaycikum beeciinni ku bishaaraysta alladii beeca oo baayactum aada wax ku gadateen ood ilaahay la gasheen bihi yacni shay kaasba ayb beecaa marka aada ilaahay la gasheen ku bishaaraysta wadalika kaagaasina huwa isagu alfawzu liibaan waayo alcadiimu aada u weynin badan altaa'ibuuna alcaabiduuna alxaamiduuna alsaa'ixuuna alraakicuuna alsaajiduun hum iyagu dadkaa wan wanaagsan ee ilaahay la mubaayacoonayo jannadana oo u yaboohayo hum iyagu ataa'ibuuna weeyaan kuwa ilaahay usoo noqdo dunuubta kasoo laabto alcaabiduuna weeyaan kuwa ilaahay caabudo kuwa ilaahay caabudayo walaami alxaamiduuna kuwa ilaahay mahadiyo oo ammaano waay assaa'ixuuna kuwa socdo waayo ama as oo dhulka korkiisa yacni ku socdo oo cibro qaadasho iyo dalabulcilmi iyo ama jihaad ugu socdo intaba alraakicuuna weeyaan kuwa rukuuco assaajiduuna sujuudo waay kuwa sujuudo alaamiruuna kuwa faro waaye bilmacruufi macruufka faro wannaahuuna kuwa reebo can ilmunkari munkarka kuwa reebo waay waalxaafiduuna kuwa ilaaliyo waaye lixuduudillaahi ilaahay xuduudiisa kuwa ilaaliyo waay wabashir u bishaarey almu'miniina mu'miniinta u bishaaray mar haddii la tilmaamay dad ilaahay naftooda ka gadanaya iyo maalkooda aqlaa maa cindahum naftiyaa la hormariyey waayo iyadaa maalka lagu furtaa oo aada loo jecel yahay naftiyaa la hormariyey maalkii ku xigay ayaa la sheegay kuwaas jihaadayo oo naftooda iyo maalkooda ilaahay ka iibsanayo janno uga iibsanayo waa kuwa tilmaantaan leh dadka tilmaantan leh ayaa sidaasi ay u fududdahay oo kuna sifaysan ayb marka alla wuxuu leeyahay attaa'ibuuna hum iyagu attaa'ibuuna waa wej oo icraab mubtadaa lasoo qadaraya hum iyagu attaa'ibuuna waa inta kalena waa khabarun bacda khabarihim waxaa kaloo la dhihi karaa attaa'ibuuna kuwa ilaahay usoo noqdo alcaabiduuna waaye kuwa ilaahay caabudo waaye inta kalena khabarun bacda khabarin baa looga dhigi karaa intaba waa banaantaha hum iyagu yacni attaa'ibuuna weeyaan kuwa soo noqon soo noqday oo maxay kasoo noqdeen shirkigay kasoo laabteen kuwa shirkiga kasoo laabto nifaaqa kasoo laabteen macaasida alcaabiduuna weeyaan kuwa ilaahay caabudo ay almukhlisuuna fii cibaadatihim cibaadadooda daacad ay kuway ka tahay alxaamiduuna kuwa ilaahay ammaano waayo oo shaakiriinta ah oo rabbi subxaanahu watacaala yacni u mahad noqo oo mar walba ilaahay ammaanayo aladiina yaxmaduuna allaha kuwa ilaahay ammaano calaa kulli xaalin xaalad kasta fi saraa'i iyo wadaraa'i xaaladda fudud iyo midda culus labadaba mar walba alxamdu lilah calaa kulli xaal ayb asaaixuuna saa'ixuunadaa marka saddex macnaa ku jirto ay saa'imuuna waa lagu fasiray kuwa soomo maxaa yeele soonku wuxuu yihi liannahum tarakuu waxay ka tageen almaladaati waxyaabaha nafta jeceshahay bay ka tageen socoday ku jiraan marka waxay ka socdeen oy ka huleeleen waxa nafsaddu ay macaansanayso oy jeceshahay sidaas marka waa si tafsiir labaad asaa'ixuuna almujaahiduuna waa kuwa jihaadaya waayo dadka jihaadaya socday ku jiraan mar walba ayb taasna marka cataa iyo ayaa ku fasiray waxaana la wariyey oo nabiga laga wariyey asiya yacni siyaaxatu ummatii aljihaadu fii sabiili illaahi ninbaa wuxuu nabiga ka dalbaday inuu u fasaxo inuu baxo oo uu bannaanka iska socdo oon socod oo ku jiro waayo dadkii hore inaga ummadihii naga horreeyey ilaahay bay waxay ku caabudi jireen baa la yihi socosho maantanan qofku inuu jid ou socdo oo uu markaa ictibaar iyo tafakur iyo ou sameeyo intaas uu dhulka soconaayo oo waxaa la yidhi marka qowmu ciisa calayhi salaam waxay u badnaayeen siyaaxada iyo socodkaas socod oo iska soco ah maahane socodda ilaahay markaa tafakur iyo uu ku jiro nin baa marka u yimid taa isagoo nebiga ka dalbanayo markaasuu nebigu yidhi baa la yidhi siyaaxatu ummatii aljihaadu fii sabiili llah ummaddeeda siyaaxadeeda waa jihaadka meel walba waxay ku tegayaan marka ayagoo diinta kor yeelaya ayay meel meelo badan marmarayaan oy tegayaan macnaha saddexaad cikrimaa ku fasiray oo asaa'ixuuna kuwa soconaya dhulka korkiisa maxay u soconayaan lialabi alcilmi cilmiga dalabkiisa cilmi sharci a dalabidiisay u soconayaan marka cikrimo ayaa iyadana macnahaas ku fasiray saddexdaas tafsiirba waa saddex tafsiiro ma'huura waay waayo cilmiga la dalbaayo maslaxo weynaa ku jirto xalaashii xaaraantii in dadka loo caddeeyo waxa baatilka iyo xaqa loo caddeeyo oo mas-uuliyaad badan buu ayaa ku ayaa ku xiran ayb mana kala haraayaan labadaas marka waa isu baahan yihiin oo cilmiga sharciga iyo jihaadku ma kala labada ay diinta ku gargaarsato w ayb oo waxaa la yidhaahdaa marka kitaab markaa yacni wax iftiiminayo iyo sayfu naasir iyo seef yacni guul keenayso wax qahraysa iyada marka xukunkii haddii uu helo awood xukunkii ilaahay waa fula awooddu waa muhim waa seefti ee haddii cilmi la waayana seef keligeed meel taagan waxa mataraysa iyadana labadii marka in laysku wato oo laysku wado yaa la rabaa alraakicuuna weeyaan kuwa rukuuco alsaajiduuna ee sujuudo oo rukuuc iyo sujuud yacni salaada tukado alaamiruuna kuwa fara waayo bilmacruufi macruufka waxa macruufka wannaahuuna kuwa reebaya can ilmunkari munkarka ayb wannaahuuna marka alaamiruunay hadda ku cadfan tahay iyada waalxaafiduuna kuwa ilaalinaya lixuduud illaahi iyo ilaahay xuduudiisa kuwa ilaaliyo ayb waalxaafiduuna lixuduud illaahi waxaa laga wadaa alaamiruuna alqaa'imuuna biawaamir illahi kuwa ilaahay awaamirtiisa ku taagan xasanulbasri wuxuu yihi alwafaau bibeycati illaahi kuwa ilaahay beycadiisa oofinayo kasoo baxayo ayb waawdan dambe marka maadaama haddee awel waaw layskulama cadfaynine hadda marka walxaafiduuna midaan dambe waaw baa la geliyey sababta marka waxaa la leeyahay maadaama tii ugu dambeysay xoogaa cadaf uu soo galay alaamuruuna bilmacruufi wannaahuuna cani ilmunkari ay soo gashay yaa saanayanana ayb waawgu marka waa iska cadaf qaar baa waxay leeyihiin maya waawdu waaw waaw hamaaniya la yidhaahdo waayo laakiin culamo badan waa diidayaanoo waxay leeyihiin waagu waaw hamaaniyada wax jiraba maba aha marka toddoba shay lasoo lasoo sheego kan sideedaada waaw lagula cadfaa waxyaabahaas marka ibnu abu xayaan aad buu u diidaa ayb walxaafiduuna kuwa ilaalinaya lixuduudillaahi ilaahay xuduudiisa kuwa ilaaliya wabashir weeyaan iyagu wabashir ugu bishaaray almu'miniina mu'miniinta u bishaaray marka in yacni jihaadka nafyi maal ilaahay lagula mubaayacoonayo macnaheedu inuusan ahayn waxaa nala fahamsiinaa calaaqadii kale ilaahay qofka oula lahaa iyo ma makhluuqa oula lahaayo inuu cibaadada ahayd inuu ka tago uu yihaa anu intaanan sameynaa intaasna waa ka tegaa maya saas lama rabo kulligood waa in marka cibaadaadkaas oo dhan oo uu qofku u taagan yahay buu sharaf uu ku leeyahay inkastoo jihaadka qofka ku dhinto dunuubtiisao dhan haddana la dhaafaayo deynta marka laga reebo haddana qofka jihaadka ku jiro isagaa ugu baahi badan tilmaamahan inuu ku sifaysnaado si uu u guulaysto markaas ma kana lلnabiyi wاladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurbaa min bacdi ma tabayana lahm anahm asxaabu اljaxiim maa kana lilnabiyi nebiga uma ahaanin uma dhab aha iyo wladiina kuwa aamanuu rumeeyey an yastakfiruu inay dembi dhaaf dalbaan lilmushrikiina inay u dembi dhaaf dalbaan mushrikiinta walow kaanuu haba ahaadeen ulii qurbaa qaraab dhowaansho kuwa u saaxiiba haba ahaadeen min bacdi maa kolkii kadib tabayana oo u caddaaday lahum iyaga annahum mushrikiintu asxaabuuljaxiimi inay yihiin jaxiimo dadkeeda inay yihiin wamaa kaana istikfaaru ibraahiima ibraahim dembi dhaaf dalabkiisu ma ahaanin liabiihi aabbihi oo u dembi dhaaf dalbay ilaa can mawcidatin ballanqaad xaggeed unbuu ka ahaaday wacadahaa ballanqaadka oo wacadahaa ibraahim oo u yaboohay oo ugu ballanqaaday iyaahu aabihiis oo ugu ballanqaaday falamaa markii tabayana oo u caddaaday lahu liibraahiima ibraahim annahu aabbihi isagu caduwun inuu yahay cadow lilaahi alla uu cadow u yahay marka ay u caddaatay tabara'a minhu waa ka beri noqday oo waa ka dheeraaday ina ibraahiima ibraahim la awaahun mid alla baris mid alla alla tuugid badan waayo xaliimun oo dulqaad badan waayo nabiyullaahi ibraahim aayaddan marka culimada badankood waxay yihi sabab nusuulku waa isku khilaafeen qowm waxay leeyihiin waxay kusoo degtay aayaddan fii mowti abi aalib markuu abu aalib dhintay nebiguna uu u yimid sala allahu calayhi wasalam isagoo sakaraadkii saaran ayuu wuxuu ku yidhi oo markaa geeridii ku dhow ayuu ku yidhi yaa camu qul laa ilaaha ila allah adeerow laa ilaha ila allahu dheh kelimatan uxaaju laka biha cinda allah kelmad ilaahay agtiisa aan kaaga doodo berri ilaahay agtiisa kelmad aan kaaga shafeeco ii dheh cabdullaahi bnu abi umaya iyo abujahal baa ag fadhiyey mar allaala markuu nebigu saa yidhaha iyagana waxay dhahayeen atargabu can diini cabdilmualib aabbaha cabdilmualib wixii uu ku taagnaa miyaad maanta ka tegaysaa adoo adduunyada kasii socda nin odaya noqday oo ku gaboobay arrintaas ma waxaad ka tegaya aabbaha wuxuu ku taagnaa nebigu markuu ku celiya iyagana waa ku celiya waa ku celinaya waa ku celinaya ilaa markii dambe uu yidhi huwa calaa diini cabdilmualib yacni ninkan aad arkaysa abu aalib diinta cabdilmualib uu ku taagan yahay sidaasuuna ku dhintay markaasuu rasuulku wuxuu yidhi wallaahi la astakfiranna laka maa lam unha canka dembi dhaafaan ilaahay kuu weydiinaya haddaan layga kaa celinin oo aan layga kaa reebin markaas baa aayaddan soo degtay oo maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin ma yaal nebi uma aha mu'miniin uma aha inay u dembi dhaaf dalbaan mushrik walow kaanuu ulii qurbaa qaraabadoodaba ha ahaado waxba wax dembi dhaaf dalab ah ama walaa yacnii ma dhex maraayo mu'min iyo mushrik noocow doonaba ha ahaado walow kaanuu ulii qurbaa siiqada noocan marka inta wax la anfiyo walow haddana gadaaliya laga keeno cumuumaa laga kororsana sina mushrikiin dembi dhaaf ma u ma ugu ilaahay uguma weydiin kartaan xataa hadday qaraabo dhow ay yihiin macnaha waxay tahay qaraabada oo xuquuq isku leh ayaaba la diidayba mid kaleon qaraabo kula ahayn min baabi awlaa wayso uma ayb sabab nusuulka qaar marka sidaas ayay yidhaahdeen taasaana marka yaa taasaa badan qaar kale waxay leeyihin abu hurayra radia allahu canhu iyo bureyda iyo waxay dhaheen rasuulku markuu maka soo galay ataa qabra ummihi markuu maka soo galayay buu qabriga hooyadii buu yimid fawaqafa calayhi waa dul istaagay xataa xamiyat ishamsu ilaa ay qoraxdii kululaysay kululaatay ayb rajaa-a an yu-dana lahu intaa waa taagnaa nebiga qabriga hooyadii isagoo markaa rajo ka qaba in loo idmo fayastakfira lahaa oo u dembi dhaaf dalbo fanaزlad waxaa soo degtay ma kana lلnabiy wاladiina aamanuu an ystakfiruu lilmushrikiina walow kanuu ulii qurbaa ibnu jariir abarina waa wariyey aharkan imaam axmedna musnadka uu kusoo saaray iyadoo intan ka dheer kutubta islaamka waay waxaan sheegaya waxaan maskaxdeeda ka sheegaya maahan dadka qaar waxbay waxyaabahan marka laga hadla waxbay suuraysanaya nebiga hooyadiisaa nebiga hooyadiisaa bay leeyihiin nabiga hooyadiis dee ilaahay baa abuuray nebiga isagaa nala hadlaayo waxaan akrinayna waa wax uun saxaabada qaarkood aayadda sababu nusuul ay uga dhigeen rasuulku in maalan waalidkiis inaynan islaa islaamin oo markaa yacni ama ay naar galaan nebigu kuma aha nuqsaan dadka qaar nebiga inay nuqsaan ku tahay ka dhigayaan oo markaa waxyaabahan marka laga hadlo maxaa rasuulka u nuqsaaminay buu kuleeyahay ee nabiyullaahi ibraahim aabihiisa oo gaal ma ahayn qur-aankana sooma sheegin inuu gaal ahay waxay kuleeyihin falsafaday la imaanayaan may nebi ibraahim aabihiis ma ahayn adeerkiisu ahaaye dhahay azal ade nebi ibraahim adeerkiisu ahay aabbahan adeer waa lagu idlaaqaa war intaan majaaz iyo isla gaarin qur-aanku intaasoo jeerow kusoo arooray hal mar maxaa adeer loogu sheegi waayey suuratu maryam yaa abati yaa abati yaa abati yaa abati buu leeyahay hal marma yaa camu maxaa dhacayna ayb waid qaala ibraahimu liabiihi azara atattakidu asnaaman waa soo marnay suurat lancaam watlu calayhi naba'a ibraahima id qaala liabiihi wa qowmihi maa tacbuduun fi suurati shucaraa waa badan tahay waa badan tahay waa badan tahay marka ayb hal meel oo adeer sheegaysa laa fi laguma arkin qur-aanka walaa sunnadana laguma arkin ayagaa marka waxay iska dhaadhiciyeen bacdi nnaas haddii la yidhaha nebi aabbihiisaa gaal ahaa macnaheeda nebiga in la caayayay ka dhigayaan caay iyo waxyaabahaas nuqsaan kuma aha ambiyada ilaahi nebiyullaahi nuux wiilkii oo dhalay soo gaal ma ma noqonin oo isaga kasoo go-ay soo ma diidin marka soo ma dhihin markuu yidhi yaa bunaya rkab macnaa walaa takun maca alkaafiriin qaala sa-awii ilaa jabalin yacsimunii min almaa ayb marka waxyaabahaasi marka nuqsaan ambiyada kuma aha haddii wiilko wiilkiisu ou gaal yahay haddii waalidkiisu ou macnaha uu islaamka haleeli waayo wax gaalnimo ku ah ma aha xadiidkan mid lamidana muslimaa warinayo waqtiga xudaybiya inuu nebiga ku leexday qabriga hooyadii ilaahay uu ka dalbaday inuu ziyaarteeda loo ogolaado waa loo ogolaaday inuu istikfaar ilaahay u weydiiyo u dalbaday waa loo diiday saxiixu muslimkay ku taallaa ayb diin cusub ma aha qofkay markuu waxba unan ogeyn isaga uu isleeyahay siyaa fiican waxaa laga yaabaa wixii ka duwan hadduu maqlo inuu yidhaahdo waxaas diin amaa gadaal looga soo daray diinka amaynan ka mid ahayn amaynan sidaas ahayn iyo waxyaabahaas ayb labadaas sababu nusuul ayaa la tilmaamaa baqawina kitaabkiisa waa ku qoray waa kana ayb weliba xadiidka muslim baqawi waa keenay bisanadihi buuna ku wariyey xadiidka hadda muslim aan sheegaya cali bnu abi aalib radia allahu canhu isaga wuxuu yihi lamaa anzla allahu caza wajala ilaahay markuu soo dejiyey khabaran can ibraahim khabar iyo qiso ibraahim xaggiisa ku saabsan inuu yacni qaala liabiihi aabihii uu ku yidhi salaamun calayk saastakfiru laka rabbii suuratu maryam samictu rajula nin baan maqlay yastakfiru liwaalidayhi labadiisi waalid u dembi dhaaf dalbaayo wahumaa mushrikaani labadiisi waalidna ay mushrikiin yihiin faqultu lahu ay gaalnimo ku dhinteen macnaha faqultu lahu waxaan ku idhi tastakfiru lahumaa ma u dembi dhaaf dalbaysaa wahumaa mushrikaani ayagoo mushrikiin ahaa faqaala wuxuu yidhi awalam yastakfir ibraahiimu liabiihi ibraahim miyuusan aabihii u dembi dhaaf dalbin faataytu nabiya sal l slam nabigaan u imid fadakartu dalika lahu waan u sheegay faanzla allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey qad kanat lakum uswatun xasanatun fi ibraahiima ilaa qowlihi laga gaaro ilaa qowla ibraahiima liabiihi laastakfiranna laka ayb iyo wamaa kaana istikfaaru ibraahiima iyaan halkaas ku xirantahay sabanuuulada intaasaa waxyaabahasaa lagu sheegaa ayb maa kaana lilnabiyi nebiga uma ahaanin iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey an yastakfiruu inay u dembi dhaaf dalbaan lilmushrikiina mushrikiinta inay u dembi dhaaf dalbaan sina uguma bana mushrigna inay u dembi dhaaf dalbaan uma banaano walow kaanuu haba ahaadeen ulii qurbaa dhowaansho kuwa u saaxiiba min bacdi maa kolkii kadib tabayana lahum ou u caddaaday iyaga anahum min bacdi maa kolkii kadib tabayana lahum ou u caddaaday muminiintii anahum mushrikiintu asxaabuuljaxiimi inay yihiin markay u caddaatay ka gadaale marka goormay caddaanaysaa markay ku dhintaan markaasay caddaanaya qofku hadduu nool yaha lama oga marka hadduu nool yaha allah kusoo hanuuniye iimaanka allah ku waafajiye waa la dhihi karaa oo rasuulka sal ll slam abuu hureyre hooyadiis waa u duceeyey waana islaamtay to abuu hureyre ka dalbay marka in marka laakiin goormaa la dhihi karaa waxaa caddaaday asxaabuljaxiim inuu yahay markuu gaalnimo ku dhinto ee gaalnimadan hadda inuu ku dhintay maxaa lagu ogaanaya daahir sida noo muuqata annaka wixii qalbi ku jiro ilaahan u daynayna laakiin daahirka ay axkaamta ku soconaya ayb marka qof gaal aad allah u dembi dhaafay allah u naxariistay lama dhihi karaa ma banaana allah u naxariisto ilaahay dembi dhaafa siiyo maxaa la siinayaa shirkiibuu gaalnimou ku dhintay raxmad inaad ilaahay u weydiisid walaa in salaad janaaze lagu dukado walaa in yacni iskaba dhaaf in go-aan laga gaaro jannow galaa la yihaha go-aan ah iskaba dhaaf banaan dadkan in badan oo kamida marka waa dhunsan yihiin oo markuu gaal dhintaba allahu naxariista hebel ilaahay naxariis ha siiyo ayuu leeyahay gaalnimowna ku dhintay waana ogyahay wamaa kaana istikfaaru marka qofka noolna go-aan lagama gaari kara asaga wamaa kaana istikfaaru ibraahiima wamaa kaana ma ahaanin istikfaaru ibraahiima marka su-aal waxaa imaan karta oo ibraahim aabihiis dembi dhaafsa uma weydiinin oo dembi dhaafkaasna marka waxaa laga fiirinaa fi suurati maryam markuu yidhi lain lam tantahi laarjumanaka wahjurnii maliyan qaala saastakfiru laka rabbii inahu kaana bi xafiyan kuu dembi dhaaf dalbaa ilaahay baan kaaga dembi dhaaf dalbayaa waa ballanqaadkaas uu u sameeyey taas marka maxay tahay haddii la yihaaha nabiy llahi ibraahim busow sidaa ma dhihin saastakfiru laka rabbii marka taabuu ilaahay wuxuu leeyahay wamaa kaana ma ma uunan ahayn istikfaaru ibraahiima ibraahim dembi dhaaf dalabkiisa liabiihi aabihi uu u dembi dhaaf dalbay ilaa can mawcidatin ballanqaad xaggeed unbuu ka ahaaday ballanqaad unbay ahayd ballanqaadka oo wacadahaa ibraahim uu ballan qaaday ballanqaadkaasi iyaahu aabihi uu ballan qaaday laba tafsiir baa ku jirta iyaahu damiirkaas iyo u laabanayaa aabbaha haddaan u celinno ibraahim baa ballanqaad sameeyey aabihiis u sameeyey oo wuxuu yidhi waa kuu dembi dhaaf dalbaa markaasna waa nool yahay waa nool yahay markaas ibraahim aabihiis naam isagoo nool uu yidhi waa kuu dembi dhaaf dalbaya naam in la yidhaha iyaahuda loo celiyo tafsiir labaad waaye ibraahim oo markaa macnuhu uu noqdo ilaa can mawcidatin ballanqaad xaggeedu ka ahaaday ballanqaadka oo wacaada ibraahim aabihiis ou yaboohay haa ballanqaadka ou ou la yimid iyaahu ibraahim ou u ballanqaaday ballanqaadkaana muxuu ahaa waa islaami doonaa buu yidhi waayo waa kuu dembi dhaaf dalba marka sidaana marka macno labaad waay laakiin macnaha horaa loo badan yahay falamaa tabayana markuu u caddaaday lahu ibraahim annahu aabihi isagu caduwun inuu yahay cadow lilaahi alla uu cadow u yahay markay u caddaatay tabara'a minhu waa ka beri noqday marka goormay u caddaatay markuu ogaaday inuu gaalnimadii ku dhintay gaalnimadii inuu ku dhintay markii uu ogaaday ina ibraahiima limowtihi cala alkufri ibnu cabaas wuxuu yihi lamaa maata calaa kufrihi markaasuu ogaaday gaalnimadiisii inuu ku dhintay markuu ogaaday tabara'a minhu waa ka beri noqday waqiila tafsiirkana wuxuu leeyahy falamaa tabayana lahu fi laakhirati aakhirada dhexdeeda markay ugu caddaatay inuu ahluna asxaabuuljaxiim yahay annahu caduwun lilahi ilaahi cadowgiisa inuu yahay tabara'a minhu waa ka beri noqday wadalika marka wuxuu yihi xadiidkan oo keenay marka waa xadiid abi hurayra laqiya ibraahimu abaahu ibraahim aabihii bou la kulmay aazara aazar yowma alqiyaamati yalqaa ibraahimu dhacfan ibraahim wuxuu la kulmayaa abaahu aabihiis aazara aazar ahaa yowma alqiyaamati wa calaa wajhi aazara aazar wejigiisana qataratun dulli ou saaran yahay ayb iyadoo markaa yacnii wakabaratun boor fayaquulu lahu ibraahimu ibraahim wuxuu ku dhahayaa alam aqul laka laa tacsini miyaanan ku dhihin aniga hay caasinin fayaquulu lahu abuuhu aabiyi wuxuu ku dhahayaa falyawma laa acsiik maanta ku caasin maayo fayaquulu ibraahimu calayhi الsalaam yaa rabbi inaka wacadtanii ilaahu waad waxaad ii ballan qaaday anlaa tukhziyanii yowma yubcahuun maalinta dadka lasoo bixinayo inaadan ihoojinin faayu khizyin akhzaa min abi labcad khizyi ka daran miyaa jiro aabbahay oo fog fayaquulu llahu tacaala allah wuxuu dhahayaa inii xaramtu اljannata cala alkaafiriin anigu jannada gaalada waa u diiday sidaasuu dhahaya ninkii isaga ay gacan uga jirto iska dhiibaayo baab kale ama dariiqo ku dhiibaayo ama ku dhiibaayo wax kale ayb markau gaal dhintaba dhahaayo waa muslimiintan dhan uu ka fiican yahay dhahayo maxaa gacan ugu jira uma yuqaalu waxaa la dhahayaa yaa ibraahimu ibraahiimow maa taxta rijlayka hoostaada fiiri labadaada lugood hoostooda maxaa ah fayanduru waa fiirinayaa faidaa huwa bidibxin waaba isaga oo marka shay marka yacnii wax la gowracay oo kale ayb multadikin oo marka ku dharooban dhiiggiisii iyo wixiisii ku dharooban bacdi riwaayad marka waxay leeyihin waa weer weer oo kale loo ekeysiiyey oo markaa yacnii dhiig dhiig ku dharooban fa yu'khadu biqawaa'imihi waxaa la qabanayaa marka addimadiisa fayulqaa fi الnaar naartaa lagu tuuraa marka ayb marka fii riwaayati yatabara'u minhu yowmaidin maalintaasu ka beri noqona ayb macnahaas baa marka taana la yidhi ina ibraahiima ibraahim lawaahun mid alla tuugis badan waa ay lawaahun ladacaa-un waa mid alla bariis badan oo alla tuugis badan alla bariid badan xaliimun oo dulqaad badan macaani kalena waa ku jiraan laakiin kanaan ku gaabsanayna wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahum xataa yubayina lahum maa yattaquun ina allaha bikuli shayin caliim wamaa kaana allahu alla ma ahaanin liyudila inuu ku baadinimo xugminaayo qowman qolo bacda id hadaahum kolka uu hanuuniyey ka gadaale xataa intii yubayina lahum oo uga caddaynayo maa waxa yataquuna ay ka dhowrsanayaan ilaa uga caddeeya ku xugmin maayo in allaha alla bikulli shayin shay dhammaantii caliimun kuku cilmi badan wamaa kaana allahu alla ma ahanin liyudilla mid baa mid dhuminayo oo baadinimo ku xugminayo manaa qowman qolo bacda id hadaahum yacnii kolkau hanuuniyey ka gadaale ayb markau wax u sheegay oo yacnii rasuul ou soo diray oo diin ou keenay mid baadinimo ku xugminaya ma ahan xataa yubayina lahum ilaa uu uga cadaynaya maa yattaquuna waxay waxa ay ka dhowrsanayaan abuu camr bnu lcalaa wuxuu yidhi ey yaxtaju calayhim biamrihi wuxuu u xujaysanayaa alla amarkiisa qofku markuu xujada ay u timaado ee uu xujadii fahmow garto markaas kadibaa baadin lagu xukminayo hadduu khilaafo xujada laakiin intuusan waxba ogeyn lagu xukmin maayo baadi aayadda marka culimadu waxay u daliishadaan qofku wixii uunan aqoonin uu ka jaahil yahay macduurow ku yahay intuu ka ogaanayo waana sida a'imada qaar badan u daliishadeenoo bukhaari xataa uu ka mid yahay ayb oo qofku wuxuu leeyahay haddii uu wax garan waayo waa loo caddaynaa qur-aanka iyo sunnadaa looga caddaynaa qaala allahu tacaala ilaahay sidaanuu yidhi rasuulka sidaanuu yidhi kabacdi hadduu madax adeygo markaas de xujadii waa waa xukunkii marka waa ku dhacaya ayb wamaa kaana allahu liyudila qowma bacda id hadaahu qurtubi isaga wuxuu yihi maa kaana allaahu alla ma ahanin liyuuqica adalaalata baadi mid ku ridaayo fii quluubihim dadka quluubtooda dhexdeeda bacda alhudaa hanuun kadib xataa yubayina lahum maa yattaquun ilaa alla u caddeeyo waxay ka dhowrsanayaan falaa yataquuhu dabadeed marka maka aynan ka dhowrsanin maka dhowrsa ma ka dhowrsanayaan ayb facinda dalika meeshaa agteeda yastaxiquuna waxay mutaysanayaan alidlaala baadiyeyn in la baadinimo xugmiyo marka fii hada adalu daliilin waxaa ku sugan kan daliil midka ugu tusin badan calaa ana almacaasiya macaasida wuxuu yihi idartukibat haddii la koro wantuhika xijaabuhaa xijaabkeeda la qarariyo kaanad waxay noqonaysaa yacni waxay noqonaysaa marka sababan ila dalaalati baadi bay sabab u noqonaysaa haddii macaasidii iyadoo la og yahay la dhex galo oo la qarariyo xijaabkeedii sabab qofka uu baadi ku galo ayay noqonaysaa oo markaa yacni sababan ila dalaalati waraddaa ayay noqonay iyo halaaga wasullaman iyo jaranjaro ilaa tarki rashaadi walhudaa hanuunka iyo toosnaanta laga tago ayay sabab u noqonay culimadana sidaasay dhihi jireen qofku wixii uu isagoon gabood falin uu ka jaahil noqdo haddii uu ku dhaco ama waxaasi shi- shirki ha ahaadaan ama macsi ha ahaato ama bidco ha ahaato waa in loo sheego marka loo sheego kadib uu xukunkeeda qaadanay oo marar badanna waa ka hadalnay oo sheikhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa alistiqaatha istiqaathada iyo qubuuraha waxyaabaha lagu sameynaya waxaa markuu ka hadlayay ayuu wuxuu yihi laakin lighalabati اljahli jahligiioo qaalib noqday wa qilati اlcilmi cilmi yaraanta darteed biaahaari اrisaalati risaalada aahaarteedoo lagu cilmi yaraaday fii kahiirin min almuta-akhiriina dadkii dambe in badan oo ka mida dhexdooda lam yumkin takfiiruhum arrintaa darteed ayaa waxaan suurta gelaynin gaalaysiintooda bidaalika kaas lagu gaalaysiiyo xataa yatabayana lahum ilaa uu u caddaado maa jaa-a bihi rasuulu rasuulka wixii uu la yimid mimaa yukhaalifuhu waxa khilaafsan oo uga caddaado afkaaniska muslimka oo shahaadateynkii ogol yani laa ilaha illa allahu moxamedun rasuulullah wuxuu leeyahay af qof intuu iska yidhaahdo waxay tahayba aan fahmaynin innaga ka hadli mayna waxaan ka hadlaynaa qof laa ilaha illa allahu moxamedun rasuulullahi dhahayo isla markaasna aaminsan guud ahaan cibaado ilaahay keliya inuu leeyahay laakiin fahmi waayey cibaadadii wax ka mid a oo ilaahay keyrkiis u sarfiyey midkaas muu sheegaynaayo ma waxaan leenahay war laa ilaaha illa allahuda aada leedahay cibaadada aada ilaahay keyrkiis ka anfinayso ay tan ka mid tahay waa inaad waxaan ka anfisid waxbaan u sheegaynaa markuu madax adeyga kadib maa xukunku imaana mase maya ee adigu awalba muslin ma ahayn hooyadaa iyo aabbahaana muslin ma ahayn dadkaaguna muslimiin ma ahayn gaalaad tahay miyaan leenahay maya sida culummadu ku socdaan sida hore waay waa in xujada lagu oogo markuu diido waa baab kale ayb meelo fara badanna waa uga waa ku jirtaa hadda marka dheeraynteedaan diidayaa sababtoo ah horaan uga hadlay marka aayaddu marka asal waxay ku tahay marka fi licdaari biljahli qofka jahliga uunan ku gabood falin asaga in loogu cudur daarayo in loogu cudur daari karo in allaha alla bikulli shayin shay dhammaantii caliimun ku ogaal badan wa in allaha lahu mulku samaawaati waalardi yuxyi wa yumiit in allaha alle lahu isaga unbaa iskaleho u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda waalardi dhulka maamulkiisa iyo mulkigiisa alla unbaa iskale yuxyii alla waa noolaynayaa wayumiitu waa dilayaa cidou doonau noolaynayaa cidou doonana waa dilaa wamaa lakum idinka idinma sugnaanin min duunillahi ilaahay sukadiisa min weliyin ay weliyun ku arrintiina maamulayo walaa nasiirin iyo ku idiin heeliyo midna malihidin ilaahay ka sokay ayb marka allah tasarufkii iyo maamulka koonka inuu ilaahay keliya uu leeyahay in allaha alle ayuu noo tilmaamayaa in allaha alle lahu isaga unbaa iskale mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda cirar ciraryaalo maamulkooda waalardi dhulka mulkigiisa isagaa iskale boqortooyada dhulka iyo cirka allah un iskale yaxkumu bimaa yashaau wuxuu doonoo ku xukumaa cidi cid uu kala tashanayo ama uu dhahayo ma yeelaa mase ma jirto se unbaa maamulka iska le dadka markaad aaminsan makhluuq in koonku uu maamulo makhluuq daysan oo ayagu iska tasarufi kara inay jiraan dadka aaminsanna haddii ilaahay rabbinimadiisiibayba inkirsan yihiin ayb waana nasiib xumo wax noocaas oo kale ah inay dadka culumonimo u hor istaagaan waa nasiib xumo oo iyagu marka khuraafaad iyo abaadiil iyo daldalaya ayb weli baa wax nooleeyey mid kalaa soo baxaysaan uu sameeyey ninbaa qabriga su-aal lagu weydiiyey man rabuka baa layidhi markaasuu yihi sheekh fulaan man nabiyuka sheekh fulaan wamaa diinuka sheekh fulaan waxaan sheekh fulaan ahayn ma aqaano malaa'igtii markay cadaaba maageen yaa waxaa la yidhi joojiya waxaa dacwooday sheekhii uu magaciisa sheegay baa dawo baa dacwooday markaasuu wuxuu yidhi hadduunan adiga ku aqoonin ilaahu anuu u yaqaanaa ninkan waxaas maxay tahay nacam wahaniyadaas iyo khuraafaadkaas iyo qurunkaas nacam ayb qof marka ku sheekeynayo shiikh shiikh haddana dadku ay leeyihiin hadhow culummona waa iskhilaafsan tahay la leeyahay war adiga yacni qofka caamiga ahow aduu intaas ma gara kartaa ayb qaar kale waxay leeyihin kun fa yakuunu yaa la siiyey shiikaas nacam ha ilaahayna muxuu yahay marka waa yahay shiikaas iyo ilaahay farqiga u dhaxeeya halna loo kala saaro marka inama amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun haddii sh owliyadii iyo ilaahay laysku daro waa dhib qur-aanku wuxuu ka uu ka hadlaaya mar walba uu daaweynaya waxay tahay khaaliq iyo makhluuq in la kala sooco ayb dad baa loo dan leeyahay haddii la yidhaha arrintaasna waa shaydaannimo ayay noqonaysaa sow ma garan qaar kale marka waxay leeyihin neef la bireeyey oo la gowracay la googooyey oo hilibkiisii la kala qaaday baa markaa ayaa la yidhi sheekhow neefkan adaa laguu qalay neefkiina nina iska lahay ninkiina wuxuu leeyahy ilaa ilaa keegiyaan rabaa ilaa idin la-aanaad ku qasheene hadda aawe neefkii maqaarkiisii keen gogol maqaarkii hilbihii la jarjaray keen ku shub maqaarkii markaasuu wuxuu yihi qum biidnii anu idinkayga ku kac qum biidnii ish waxaas maxay tahay waxa noocaas xataa looma sheego shiinaha aan diinta lahaynee wathaniyiinta xataa waxaas looma sheegan sida dad marka muslimiin oo ummatu moxameda waxaas loogu sheegaan qofka shaydaanka ee waxaas akrinayana shiikh ou dadka hortooda uga yahay shaydaanka waxaas akrinaan marka wadaada iskhilaafsan yaa la dhihin waxaa laga hadlaa wixii ilaahay lahaa in allaha lahu mulku samaawaati waalardi wixii ilaahay lahaa shiikh ha la siiyo iyo yaa la siinin haddii laysku hayo xaq waa la fahmi karaa ayb wamaa lakum idinma sugnaanin min duuniillaahi ilaahay sokadiisa kuma lihidiin min weliyin ay weliyun ku arrintiina maamulo walaa nasiirin iyo ku markaa idiin hiliyo idiin gargaaro ma lihidiin alla ka sokay lqad taaba allahu calى الnabiyi wاlmuhaajiriina wاlansaari aladiina اtabacuuhu fi saacati اlcusra laqad la wallaahi qad xaqiiqeehe taaba allaahu ilaahay uu ka toobad aqbalay cala اnabiyi nebigiibuu ka toobad aqbalay wاlmuhaajiriina muhaajiriintiibuu ka toobad aqbalay wاlansaari ansaartiibuu ka toobad aqbalay aladiina kuwii itabacuu raacay hu rasuulkii raacay fii saacati اlcusrati culayska saacaddiisa dhexdeeda raacay min bacdi maa kolkii ka gadaala raacay kaada uu ku dhowaaday alxaalu xaalka uu ku dhowaaday yaziiqu inuu iilanayo quluubu fariiqin koox quluubteeda inay iilanayso markii xaalka uu ku dhowaaday ka gadaale kooxda oo minhum iyaga ka mida ayb maxay u iilanaysaa mar maxay u iilanaysayna ila araaxati waddacati raaxo markay ku dhawaatay quluubtooda inay u leexato oo inay iska joogaan oo kulaylka ay ka harsadaan oo saas baa qalbigooda ku ay quluubtooda ku dhawaatay ilaahay baa ilaaliyey waa baxeen marka taas marka naftii bay la dagaalameen w naf iyo shaydaanay la dagaalameen kuwa ilaahay waa u dembi dhaafay uma markaa dabadeed taaba laahu uma markaa dabadeed taaba ilaahay waa kusoo noqday calayhim korkooda bilcafwi buu ugu soo laabtay cafis iyo inuu unaxariisto inahu alleh ra-uufun weeyaan mid turid badan bihim iyaga u turid badan raxiimun naxariis badan waay alleh wa cala ahalaathati saddexdiina ilaahay waa cafis buu ugu soo laabtay oo waa ka toobad aqbalay saddexdii aladiina kuwii khullifuu la dibdhigay arrintooda la dibdhigay oo gadaal loo dhigay arrintooda xataa idaa daaqad ilaa an daaqad ilaa ay ciriirtiyoontay calayhim iyaga korkooda alardu dhulkii ay la ciriirtiyoontay bimaa raxubad maca ruxbihaa waasacnimadeedana lala qabo wa daaqad ay ciriirtiyoontay calayhim iyaga korkooda anfusuhum nafahooduna ay ciriiri la noqotay wadannuu ay maleeyeen an laa malja'a anhu shaniye laa malja'a yacnii kula magangalaa ma yacni inuusan jirin min allaahi alla lagaanlaa malja-a kula magan galo min allaahi alla laga magan galaa ma ahaanin ilaa ilayhi isaga xaggiisa in lasoo magan galo un ma ahanin uma markaa dabadeed taaba calayhim ilaahay waa ka toobad aqbalay oo dushoodii buu cafis kula soo noqday liyatuubuu si ay markaa u toobad keenaan liyatuubuu marka maxaa laga wadaa si ay toobada u daa'imaan w uga toobad aqbale markaan mar walba inay ilaahay usoo noqdaan liyatuubuu say ilaahay ugu soo noqdaan in allaha alle huwa isagu attawaabu alla towbad aqbal badan waa raxiimu naxariis badan yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaqu llaha ilaahay ka cabsada wa kunuu ahaada maca saadiqiina kuwa runta sheega la jirkooda ahaada markii hadda munaafiqiin iyo qaabdaradooda iyo laga soo hadlay iyo muwaalaadka in muwaalaad uusan ka dhexaynin bayna almu'miniina walkufaar laga soo hadlay ayuu alla wuxuu yidhi marka nicmada uu mu'miniinti ku leeyahay marka alla wuxuu leeyahay laqad taaba allaahu ilaahay waa towbad aqbalay yani taaba asalkeeda rajaca waa soo noqday ee ilaahay de cilmigiisa meelna kama maqna waa soo noqday macnaha cafis ou kula soo noqday laqad taaba allaahu ilaahay waa ka towbad aqbalay cala nabiyi nebigii nebiga marka see looga to nebiga dembi mau galayna maye macnuhu waxay tahay nebigu ilaahayba us ayuu usoo towbad keeni jiray nebiga isagaa istikfaar iyo towba la imaan jiray maqaamka uu joogo maqaam ka saran ka sare ka sareeyo oo ka saran ka koreyn badan ayuu nebigu tabaa uu jecel yahay maqaam xun ma joogo isaga maqaam sare waa joogaa mid kasii sarreeya u rabaa marka ilaahay buu u towbad keenayaa istikfaartou badinaa maqaam sii sarreeya u gaaraa marka ayb amase in la yidhaahdo markii dadkii uu isti'daanka weydiistay oo nebiga intuu ijtihaaday oo iska dha uu yidhi oo ka ogolaaday isti'daankii iyo fasaxii ay dalbadeen markuu siiyey nebiga waa kii la yidhi cafa allaahu canka lima adinta lahu waxyaabahaas yaryarkaa waay marka ee iska khilaaful owlaha noqon karo wlmuhaajiriina muhaajiriintiibuu ilaahay cafis ugu soo laabtay korkoodu ka towbad aqbalay walansaari ansaartiibuu ka towbad aqbalay aladiina kuwii itabacuu raacay marka aladiina muhaajiriini ansaarba waa ku dhaboobaysaa aladiina kuwii itabacuu raacay huu nebigii raacay fii saacati alcusrati culayska saacaddiisa dhexdeeda raacay saacaddaas marka culayska saacaddaas marka culayska waa qaswatu tabuuk walidaalika waxaa lagu magacaabi jiray qaswat اlcusra dagaalkii adayga culays waayo markuu miruhu mirihii ay bislaadeen kulaylkii uu batay nin walba uu leeyahay miraha iyo geedaha hooskooda ou rabo ayaa nebigu istinfaar dalbay soo baxa ayuu yidhi infiruu khifaafan wa hiqaalan culays waa marka saacaddii cuslayd kuwii nebiga raacay min bacdi maa kolkii kadib kaada yaziiqu laba xarafkan laba qira'a lagu aqriyey min bacdi maa kaada taziiqu quluubu fariiqin min bacdi maa kaada yaziiqu quluubu fariiqin sidaa marka kaadada waj yani kaadada ismigeeda kaada min afcaali lmuqaaraba wa ismigeeda saddex qowlaa ku jirto qowl wuxuu leeyahay waxaa laga dhigayaa ismu kaada waa shaniga min bacdi maa kaada shanu walxaalu yaziiqu quluubu fariiqin sidaas marka waa si ayb marka yaziiqu quluubu fariiqin jumladaasna maxay noqonaysaa kaadada khabarkeeday dhaceen kaadada khabarkeeda ayay dhacaysaa macnaha labaad wuxuu yahay in la yidhaahdo ismiga kaada laga dhigo quluubu fariiqintaas dambe laga dhigo sidaas marka haddii laga dhigo waxay ku habboonaaneysaa qiraa'ada taziiqu ay ku habboonaanay oo marka macnuhu wuxuu noqonaya min bacdi maa kolkii kadib kaada quluubu fariiqin koox quluubtoodu ay ku dhawaatay taziiqu inay iilanayso ay ku dhawaatay sidaasay iska noqonay markaas ayb marka dee quluubdaas kaada ta'di maxaa loo geli in la geliy inaan la gelinin waa iska banaantaha labadaba dabcan ayb marka wejka labaad ee kaadada ismigeeda quluubuda in laga dhigo taziiquna marka laga dhigo khabarkii kaada tan saddexaad abu xayaana sheego wuxuu leey kaadadaba zaa-ida in laga dhigo oo ay raacdo waqad tusaadu kaana kaana marka in la ziyaadiyaa la arkaa fii xashwin kaadada iyo kaana ziyaadadana waa iskula mid in la dhaho oo kaadadii marka ay noqoto icraab ahaan zaa-id laga laga dhigo zaa-ida laakiin macnaheeda lafdi ahaan waa la laqbeynaa laqbihii meesha laga bixin maayo waa la laqbeynaa laakiin wax camala oo icraabaan la siinaynin markaas naa ayb waana midda ugu ishkaal yar uu yidhaahdaa isaga naa ayb ka ugu ishkaal yar ayb min bacdi maa kaada markuu ku dhawaaday yaziiqu quluubu fariiqin koox quluubtooda inay iilanayso ayb kooxda oo minhum iyaga ka mida muhaajiriini ansaar qeyb ka mida markay ku dhawaatay xaalku markuu ku dhawaaday min bacdi maa kaada alxaalu xaalku markuu sigay uu ku dhawaaday yaziiqu quluubu fariiqin koox quluubtooda inay iilanayso kuwaasoo minhum fariiqaasoo minhum muhaajiriin iyo ansaar ka mida ay iilanayso xaggay u iilanaya marka raaxada iyo xoogaa barwaaqada oo adeegaani waxaan laga saas waa ku dhawaatay laakiin ma noqonin kaadada waxaa la yidhaha sideedaba marka ay musbata markay tahayna naf nafyi macnaha nafyi waa marka ay nafyi owgalana waa ihbaat macnaheeda marka quluubtoodii baa waxay ku dhawaatay baa la leeyahay inay iilato marka ma iilatayna may ma iilanin waa ku dhawaatay laakiin ma iilanin iilashadii ma gaarin ilaahay baa soo celiyey ayb uma taaba dabadeed marka yacni ilaahay waa ka towbad aqbalay calayhim korkooda inahu alleh ra-uufun mid turid badan waa bihim iyaga u turid badan raxiimun naxariis badan ayb wacala halaatatina ilaahay waa ka towbad aqbalay saddexdii saddexdan waa de kacbu bnu malik muraarat bnu rabiica iyo hilaalu bnu umaya saddex laba ay beder ka qeyb gashay midna be beycatulcaqaba uu ka qeyb galay kacab beycatulcaqaba uu ka qeyb galay labadaanna bederay ka qeyb galeen saddexdoodaas marka ayagu dagaalkii tabuuk waa ka hareen laakiin ugama aynan harin niyad xumi iyo nifaaq ugama harin dembi ka dhacay bay noqotay sibay ka noqotay waa ka qoomamoodeen nebiga markay u yimaadeen uu yidhi maxaa idinku dhacay runtay u sheegeen waxay yidhahdeen rasuul allow wax cudurdaara anaga melihi rasuulkiina wuxuu yidhi intiinaan saa tiri arrintiina intii iska taga intuu ilaahay arrintiisa kasoo xukumaayo arrintiina uu ka xukumaayo afartan yacni konton maalmoodaa laga aamusnaayo marka nebiga inaan lala hadlin oo amray afartan maalmood markii mujtamacii madiine ounan la hadlaynin xataa qofkay assalaamu calaykum waraxmat ullahi yihaahdaan ma salaamaynin abuu qataadou derbi uga soo booday kacb ibnu maalik markaasuu yihi assalaamu calaykum assalaamu calaykum assalaamu calaykum miyaadan ogeyn buu yidhi inaan muslim iyo aan ahay markaas waan yani sidaa sidaa aan ahay markaasuu wuxuu yidhi ilaahay baa og allahu aclam saas alla amray bes sidii aan ku jooga waa kii markaas yacni meliki khasaan ninkii khasaan boqorkeeda ahaa warqada dadka waa laga faa'iideystaa markaas oo kale meliki khasaan baa warqad usoo dhigay markaasu wuxuu yidhi ilaahay meel yacni dulli ah kuma dhigin tacaala kaalay buu yidhi ilxaq binaa annagana soo aleel nuwaasika waa ku xiriirinaynaayo haddii saaxiibkaa uu ku dayacay annagaa kaalay ku ku buunbuuninayno marka ku xiriirinayna kaalay warqadii markuu akriyey buu marka wuxuu yidhi wahadihi min albala midaana balaayo kala n wax fahmaayo ahaan warqadiibuu u qasday tinaarku iskaga riday waa gubay waa baabi'iyey xaaladaha marka qofku mararka qaar markay adduunyada si ka noqota iyo xoogaa markay culays ou soo fuula iyo acdaa lislaam waa ka faa'iideystaan dadka marka muslimiinta inay ka feejigan yihiinaa la rabaayo qaabkay u soconayaan ay aada taxadar inay ku socdaan ayaa la rabaa musiibo iyo dhibaa kugu dhacaayo muslimiinta ayaga dhexdoodaa musiibo ka dhexdhece mararka qaar mid kale wuxuu iskaga kaa dhigaa inuu ku jecel yahay adigana kaas kale iyo adigoo isku kendiraa marka baynamaa la rabay midkan muslimkaa ee dhibaatada xataa kuu geysanayo iimaankaa idinka dhexeeyo haddaad adigu ixsaan iyo wanaag kula dhaqanta inuu soo laabtaa laga yaaba laakiin haddaad tiraaan waxba igama gelin khatar afartan markii laga aamusnaa baa la yidhi xaaskaaga xaasaskoodii baa waxaa la yidhi yaynan idiin soo dhawaanin nimankaas toban markay haddana ku jireen xaaladda konton habeen ay buuxsantay ayaa aayadahan soo degeen ilaahayna towbadoodii ou aqbalay hadal aad u fiicanna waa laga yidhi dadkii beenbeenta ku cudur daartay oo nebigu oo u cudur daar u cudur daaray oo istikfaar ilaahay u weydiiyana hadal la yidhaha hadalka ugu daranaa la yidhi sayaxlifuuna billaahi lakum liyurduukum wallahu warasuuluhu axaqu an yurduuhu in kaanuu mu'miniin yani iyo waxaa lagu yidhi waxaan ujeedaa litucriduu canhum faacriduu canhum inahum rijsun wama'waahum jahannamu jazaan bima kanuu yagsibuun rijsi iyo qurunaa lagu sheegay kuwaas annagii runta sheegnayna kacab wuxuu yidhi wax fiican baa ilaahay uu naga yidhi ayb saddexdaas marka xadiidka dheere kacab baa marka halkan aayaddu marka shaanigaasay kusoo degtay wa cala ahalaathati saddexdii buu ilaahay ka towbad aqbalay alladiina saddexdii oo khullifuu arrintooda la dib dhigay khullifuu marka kacab wuxuu yidhi annaga dibdhigiina la dib dhigay waxaa laga wadaa qaswada ina laga dib dhigay maahane xukunkeennii baa la dib dhigay khullifuu marka maxaad ku macnaynaysaa wacala ahalaathati buu ilaahay ka toobad aqbalay saddexdii al korkooda alladiina kuwii khullifuu arrintooda dib loo dhigay waayo arrintooda dib loo dhigay kuwii kale beenta sheegay ee dhaartay arrintooda meeshaa lagu dhameeyey laakiin kuwan arrintooda gadaalaa loo dhigay ayb xataa intii xataa idaa ilaa idaa xataa idaa daaqad ilaa an daaqad ilaa ay ciriirin arrintoodii baa dib la loo dhigay ilaa ay ciriiri noqotay korkoodu ay ciriiri ku noqotay alardu dhulkii dhulkii baa ciriiri ku noqdayoo haddaan lala hadlaynin oo aan la xiriirinaynin qofkii wuxuu noqonayaa nin qariib ah bugu noqonay magaaladii dhan hadday ka aamusan tahay dhulku cariiriyow la noqonay bimaa raxubat maca ruxbihaa waasacnimadeeda lala qabo dhulkii baa cariiri lagu ayaa lagu noqday maca ruxbihaa waasacnimadeedana lala qabo wadaaqad waxaa ciriirtiyoon ilaa ay ciriirtiyoontay calayhim iyaga korkooda anfusuhum nafahoodii naftoodiibaa korkooda ciriiri ku noqotay wadannuu ilaa ay maleeyeen anlaa malja-a way yaqiiniyeen anlaa malja-a meel la magan galo min allahi alla laga magan galo xaggiisa inaynan ahaanin ilaa ileyhi xaggiisa ma ahanin isaga un ila soo aadama anlaa malja-a min allaahi ilaa ilayhi fiirsa ilaahay baa yacnii xagga alle waxa ka imaanayo yaa laga magangelaa yaa la magangelaa ilaahay yani waxay tahay cadaabka iyo waxa axadka ad axadka adiga wax kuu keeni kara waa ilaahay axadka aada waxa uu kuu keenayo hadday ku dhibayaan ay dhib yihiin aada ka magangelaysid ood ilaahu iga magangeli leedahayna waa allah waa un isaga marka yacnii macno weynaa ku jira adkaartana waa ku jirtaa adkaaru nowmka waxaa ka mid a xadiidkii baraa ibni caazib allahuma aslamtu nafsii ilayka wawajahtu wajhii ilayka wafawadtu amrii ilayka waalja'tu dahrii ilayka ragbatan warahbatan ilayka laa malja walaa manjaa minka ilaa ilayka meel yacni looga badbaado adiga lagaaga badbaado ma jirto ilaa adiga un in xaggaaga la soo aada maaha waayo khayr iyo shar yaa kuu haayo allah yaana kaa celi yaa sharta kaa celi kara allah isaga keliya meeshaas marka waxaa ku jirta rubuubiye iyo uluuhiye labadaas waxaa lagu barayaa marka adiga waxa kuu imaanaya ilaahay bay kaaga imaanayaan bis xaggiisa bani wax kaloo wax kuu keeni kara ma cidda aada ula qasdaysid inay kaa difaacdo oo ay ku siiso nafci haybi ah nafci haybi ah cidda inay ku siiso aada rabtana ood ka damcayso xaggiisana waa allah bis koonkan ilaahay baa leh isaga un baana la la caabudayaa oo cibaadada loola soo qasdaa waxaa la mida sidoo kale ducooyinka nebiga waxaa ka mid ahayd markii uu sujuudsanaay habeenkii markuu tukanaya allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafaatika min cuquubatika wa bika minka wa bika ilaahu adaan ku magangelaa minka adaan iska kaa magangela se ilaahay isaga magangelaya shar yaa kalea kuu keeni karo khayr iyo sharba ilaahay unbaa kuu keeni kara soo isagaan marka waxaa weeyaan addoonku marka labadaas ku dhex jira marka alla inuu tasarufka koonka oo u qiro cidda uu markaa nafciga haybiga ama dhibaatada waxa uusan arkaynin ee dhibka ku hayo cidda uu markaa inay ka magan yacni ka magangeliso uu rajaynayo quu daraynayo inay allah noqoto dadka meel ka soka in lagu xiro sax ma aha dadku cidi roob uma hayso cid ilmo u haysa ma jirto cid yacni shar u haysaa ma jirto cid khayr kale u haysaa ma jirto ilaa allah maani ilaa allah ayb wadannuu ilaa ay yaqiiniyeen anlaa malja'a yacni meel la magan galaa inaynan ahaanin min allahi ilaahay xaggiisa laga magan galo ilaa ileyhi isaga xaggiisa ma ahani uma markaa dabadeed taaba ilaahay waa kusoo noqday calayhim korkooda ayuu cafis ugu soo laabtay oo waa ka towbad aqbalay liyatuubuu say u towbad keenaan wuxuu uga towbad aqbalay inay towbad keenaan maxaa laga wadaa ay liyuhbit liyahbutuu cala tawbati liyahbutuu cala tawbati inay towbada ku sugnaadaana laha waayo murugaa ku dhacday murugtii waa ka qoomameeyeen ilaahay baa ka aqbalay towbadooda mar dambe haddana hadday dembi ku dhacaan allihii ka aqbalay baa jooga haddana waa ka aqbala waa toobad keenayaan marka daa'iman wa abadan marka waxay ku jiraan bani aadamku wuxuu ku jiraa inuu dambaabayo towbad keenayo waa dambaabaa waa toobad keena intaas sidaas tahay shaydaanka waa ka adkaanay laakiin inta aada towbada gadaal u dhigayso qafle in marka mowdka kugu yimaadaa dhici karto in allaha alla huwa isagu atawaabu alla towbad aqbal badan araxiimu naxariis badan yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow itaqu llaha alla ka cabsada oo awaamirtii ilaahay la imaada wuxuu idin faray kafartoonaada wuxuu idinka reebayna ka jooga wa kunuu ahaada maca saadiqiina dadka runta sheegana la jira oo macooda ahaada sida kacab iyo hilaal iyo muraara raggaas qurdubi marka meeshaani wuxuu yihi xaqun calaa kulli man fahima can illaahi waxaa ku waajib ah qof kasto oo ilaahay xaggiisa wax ka fahmaayo wacaqala canhu xaggiisa wax ka garto an yulaasima sidqa runta inuu laasimo fil aqwaali hadallada inuu runta ku laasimo walhay an yulaasima sidqa fi laqwaali walikhlaasa ikhlaas inuu laasimo fil acmaali acmaashana inuu ikhlaas ku laasimo daacadnimo waasafaa'a saafinimo inuu laasimo fil axwaali xaaladaha xaaladda aada ku jirtana ha isku ha isku qasqasin xaaladaadana ha ahaato xaalad saafiya camalkaagu camal khaalis ilaahay oo ha noqdo hadalkaaguna run ha ahaado faman kaana kadalika qofkii sidaas ah laxiqa bilabraari qofkii sidaas xaalkiisu og yahay dadka baariyaalka u haleelay nafta laakin waa ku adag tahay wawasala ila rida laf ilaa rida alghafaari wuxuu gaarayaa allaha dembi dhaafka badan raalli ahaanshihiisa bayhaqi wuxuu soo saaray bisanadihi can ilfudayl bni ciyaad inuu yidhi lam yatazayan innaasu dadka iskuma qurxinin bishayin shay afdala min asidqi runka fadli badan wa dalabi alxalaali iyo xalaal raadintiisa wax ka fiican dadka yacni iskuma qurxiyaan shay ka fadli badan run shee sheegiddeeda iyo xalaal raadinteeda labadaas dhacon wax laysku qurxiya labadaasa u fiican ayb maantana marka labada ugu casiisan waay labada ugu yar waayo waa laga sii fogaana labadaas dhacon ayb allahuma sal yaa ayuha yo aladiina kuwii aamanuu rumeeyoy itaqu llaha alla ka cabsada wakunuu ahaada maca asaadiqiina kuwa runta sheega macooda ahaada maa kaana liahli lmadiinati reer madiina uma dhab ahaa oo umayacni ma lahaanin uma ahaanin iyaga iyo waman duul xowlahum dhinacyadooda ah min alacraabi reebaadiyaha xaal ay ka mid yihiin an yatakhallafuu inay ka haraan can rasuulillaahi ilaahay rasuulkiisa inay ka haraan uma ahaanin mana u habboona walaa yargabuu iyo inay jeclaystaan bianfusihim nafahooda inay jeclaystaan ay ku jeclaystaan can nafsihi nebiga nafsadiisa ay ka jeclaystaan saa uma haboono naftooda inay raaxada u dooraan oo rasuulkana dhibka iyo culayska ay geliyaan uma haboono oo sidaa yani uma aha ayb walaa yargabuu bianfusihim nafahooda inay la doonaan raaxada can nafsihi nebiga nafsadiisa aggi xaggeeda ay kala ay kaga ay ka kala doortaan kaga doortaan oo naftooda inay marka yacnii ay ay doortaan oo rasuulka nafsadiisa inay ka doortaan uma habboona daalika kaagaas ay daalika nahyu ile meeshaa waxaa laga fahmaa soomaa wax layska reebaayo nahyi marka daalika kaagaa ay nahyu ee nahyiga ah waxaa layska reebaya can itakhallufi nebiga in laga haro oo dagaalka looga haro iska reebidda layska reebaayo xaasilun mid xasilayo waayo biannahum bisababi annahum iyagu maxaa yeelay iyagu laa yusiibuhum ma asiibayo dama-un haraad ma asiibo kuma dhaco walaa nasabun noob kuma dhaco walaa makhmasatun gaajo ma asiibto fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa kuma asiibayso walaa yata-uuna ku istaagi maayaan mowdican meel lagu istaago meesha oo yaqiidulkufaara gaalada caragelinayso ciilayso walaa yanaaluuna ma gaarayaan min caduwin cadow xaggiisa naylan ay maniilan wax laga gaaro haba yaraadee cadow ma gaarayaano wax lala gaaro kula gaari maayaan cadow yacni qatli dil qafaalid yacni dhaawicid haniimo maal laga qaado waxaas dhanaa soo gelayaan ilaa kutiba waa la qorayaa un lahum iyaga ayaa loo qorayaa bihi kaa waxaa loogu qorayaa camalun camal ayaa loogu qorayaa camalka oo saalixun hagaagsan ilaa kutiba lahum waxaa loo qorayaa camalun camal camalka oo saalixun hagaagsan bihi bisababi lmadkuur lasoo kii lasoo sheegay sababkiisa ayb oo inaynan nebiga dagaalka haddaynan uga harin camal saalixaa loo qorayaa wax allaala wuxuu ay sameeyaan camal saalixa loogu qoraa waay in allaha alla laa yudiicu ma dayacayo ajra almuxsiniina muxsiniina ajrigooda ilaahay ma dayacayo walaa yunfiquuna ma bixinayaan nafaqatan nafaqo sadaqo nafaqada oo sagiiratan yar walaa kabiiratan iyo tu weyntoona walaa yaqdacuuna ma gooynayaan waadiyan doox ma gooynayaan ilaa haddii ay gooyaan kutiba lahum waxaa loo qorayaa dalika kaagaas lasoo sheegay ayaa loo qoraya ayb sidaana muxuu u yeelayaa alle ugu qorayaa liyajziyahum ullahu alla inuu ku abaalmariyo axsana maa shaykan ugu wanaag badan kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna inay sameynayeen maa kaana liahli lmadiinati reer madiina uma dhab lahaa oo umaba ahaanin oo uma habboona siiqadan qur-aanku waxyaaba badan oo xaaraan ah ayuu qaabkan oo kale uga siiqeeyaan ma banaano waay marka uma banaano reer madiina umana ahaanin iyaga iyo waman duul xowlahum madiina agagaaraheeda ahaaday min alacraabi reebaadiyaha xaal ay ka mid yihiin an an yatakhallafuu inay ka haraan can rasuulillaahi ilaahi rasuulkiisa xaggiisa ay ka haraan oy kadib maraan walaa yarqabuu iyo inay yacnii ka jeclaystaan bianfusihim nafahooda raaxada inay kala jeclaystaan can nafsihi nebiga nafsadiisa xaggiisa daalika kaagaa oo layska reebay in nebiga laga hara layska ree iska reebiddaa layska reebay xaasilun ku xasilaya wa biannahum bisababi annahum iyagu laa yusiibuhum ma asiibayo dama-un oon oonka maxaa loo soo hormariyey ihraadka dadku markay lugeynayaan ay safrayaan ee qorax iyo kulayl ku socdaan gaajada iyo haraadka haraadkaa soo degdegi og taasaa laga bilaabay marka walaa nasabun noog ma asiibo walaa makhmasatun gaajo baahi ma asiibto fii sabiilillahi ilaahi jidkiisa dhexdiisa kuma asiibayso walaa yata-uuna ku joogsan maayaan mowdican meel lagu istaago mowdican ismu makaanna waa tae masderna waa laga laqbeyn karaa wad-an istaagid yani goob ma istaagaan wey ayb meesha oo yaqiidu lkufaara gaalada caraggelinayso gaaladii marka caraggelinayso walaa yanaaluuna ma gaaraan min caduwin cadow xaggii kama gaaraan naylan maniilan wax laga gaaro marka naylan waxaa loo nakireynayaa ama ha yaraato ama ha weynaato ayb qatli iyo asri iyo haniimo laga qaato iyo jurxi intaba waa soo gelaya ilaa hadday asiibto intaa kutiba lahum waxaa loo qorayaa iyaga bihi bisababihi sababkiisa waxaa loogu qorayaa camalun camal camalka oo saalixun hagaagsan ayb yani waxaan nebiga looga hari karinba waxay tahay tallaabadii la qaadaba ajaraa loo qoraa qofka marka sababtaasaan looga haraynin oo in looga harana la yskaga reebay si tan loo helo in allaha alle laa yudiicu ma dayacayo ajra almuxsiniina muxsiniinta ajrigooda walaa yunfiquuna ma bixinayaan nafaqatan nafaqo nafaqada oo sagiiratan yar iyo walaa kabiiratan tu weyn walaa yaqdacuuna ma gooynayaan waadiyan dooxo ma gooyaan ilaa hadday gooyaan oo ay bixiyaan kutiba lahum waxaa loogu loo qorayaa iyaga dalika kaagaas ay sameeyeen waa loo qoraa waxaana loogu qorayaa liyajziyahum ullahu alla inuu ku abaalmariyo axsana maa shaykan ugu wanaag badan kaanuu ay ahay yacmaluuna inay sameynayeen haddaba hadday marka saa tahay wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa wamaa kaana almu'minuuna mu'miniintu ma ahaanin liyanfiruu yacni inay soconayaan oy dareerayaan yani inay dareeraan ma ahaanin mu'miniinta kaafatan xaal ay yihiin dhammaantood falowlaa nafara fahallaa nafara mau dareero min kulli firqatin koox kastaa xaggeeda xaal uu ka mid yahay koox kastaa xaggeeda mau ka dareero ayb kooxda oo minhum iyaga ka mida mu'miniinta daa'ifatun may dareerto koox daa'ifo may dareerto liyatafaqahuu si ay u fahmaan oy u kasaan fi ddiini diinkiisay u fahmaan waliyundi waliyundiruu ay digaan qowmahum qoladooda ay u digaan idaa haddii rajacuu ilayhim ay idaa goortii rajacuu ilayhim ay xaggooda ulaa ku laabtaan lacallahum yaxdaruuna likay yaxdaruu say u cabsadaan ay u digtoonaadaan aayaddan marka laba macnoba waa ku jirtaa marka dagaal loo baxaayo laba un waayo imaa rasuulka waa socdaa oo qaswadiibuu ku jiraa iyo imaa inuu madiino joogo ou ilaalo diro ou sariyo iyo ilaalo iyo ou diro labada xaaladba aayadda waa ku degi kartaayo macnaha waxaa laleeyahay haddii nebigu isaga uu madiino joogayo oo ilaalo iyo ciidan uu meel u bixinayo mu'miniinta oo dhan yay wada bixin hadday mu'miniinta oo dhan wada baxaan rasuulka yaa wax ka dhagaysanaya marka axkaamtii iyo cilmigii iyo yaa rasuulka ka qaadaya koox ha baxdo kuwa kale rasuulka ha ku haraan ha dhegaystaan markay kuwaas imaadaan haw sheegaan macna saas waa yahay macno labaadna waxa uu yahay hadduu rasuulku baxaayo yaan madiin oo dhan la cidlaynin rasuulkii dadka oo dhan hadday wada raacaan kulligood madiino la cidlayda cadowgu madiinow qabsanaa soo maa mana yeeli jirin rasuulka saas sala alla l slam duulaan marka uu baxaayo dadkiibuu ku qorayaa magaaladana daduu ku dhaafi jira duulaankan hadda tabuuk magaalada wuxuu uga tegay cali bnu abi aalib radia allahu canhu cali isagoo ka xun ayuu yidhi amaa tardaa an takuuna minii bimansilati haaruuna min muusa gayra anahu laa nabiya bacdii miyaadan ku raalli noqonaynin booskii haaruun inaa ii istaagto laakiin aniga nebi igama dambaynayo aduu nebi meen noqonaysa laakiin haaruun muuse marka uu baxayo waa tii haaruun uu khaliif ka dhigtay oo uu marka uga sii tegay dadka marka dadkii magaaladiian kaaga tegayaa way adiga markaas rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka mar walba markuu xataa isaga baxaayo daduu reebi jiray magaalada ku reebi jiray magaaladana waa ilaalinayaan salaaddii dadka waa ayay tujinayaan dadka isqabsaday kala saarayaan wahaakadaa marka markaas nebiga ou baxana inta raacdo ayaa nebiga cilmiga uu sheegaya kasoo xifdinayso intii madiine ku harta iyagaa usoo sheegaya kulli laakiin inay iswada dabagalaan maya wamaa kaana almu'minuuna mu'miniinta yacni mu'miniintii uma ahaanin liyanfiruu inay dareeraan kaafatan xaal ay yihiin dhammaantood falowlaa nafara fahallaa nafara taxdiid waay macnaha fahallaa nafara mow alla mow dareero ou socdo min kulli firqatin koox kasta xaggeeda kuwaasoo minhum iyaga ka mid a daa'ifatun may dareerto koox may baxdo liyatafaqahuu say u fahmaan waxaa kaloo aayadda lagu fasiraa dalabulcilmiga oo waxaa la yidhaahdaa ummaddan qeyb ka mida waa inay cilmi u baxdo say cilmiga iyo diinta usoo fahamto oo kuwii marka aan ayagu cilmiga fursadda u helin ay marka u sheegaan wixii ku laasimayeen marka waxay leeyihiin dalabulcilmiga wixii kasoo haro fardu caynka waa fardu kifaayo wey muuminiinta qaar ka mida laga rabaa ayb adiga cilmi kugu waajibaa jiro wixii adiga kugu waajiba sidaad u gudan lahayd waa lagaa rabaa laakiin wixii ka dheeri ah oo u baahan xalaali xaaraan lakala bixiyo dadkii lakala saaro qadihii waxyaabahaas oo dhan yacni qofku quraa in dadkii laga dhex helo oo fuqaha laga dhex helo oo xadiidka nebiga dad yacni ku dhex jira laga helo oo dadkii marka uu u macneeyo iyo waa muhiim waa la rabaa taas marka qeyb ha u baxdo arrintaasi sidaana waa liyatafaqahuu si ay marka u fahmaan fi diini diinka say u fahmaan iyo waliyundiruu say ugu digaan qowmahum qowmkooda idaa rajacuu ilayhim hadday xaggooda kusoo laabtaan goortay kusoo laabtaan yacni xaggooda lacallahum yaxdaruuna likay yaxdaruu si ay markaa yacni u digtoonaadaan oo ay markaa digtooni ay u qabaan fiqhigana macrifatu axkaami ddiin ayaa la yidhaha diinta axkaamteeda in la garto fardu cayn iyo fardu kifaaya labada waa u qeybsamaa waana sidaan hadda aan tilmaamaynay marka aayaddan labada macno haddii loo macneeyo jihaadkii loo baxo iyo cilmigii dalabkiisa oo loo baxo labadaba haddii lagu macneeyo waa labada shay oo ay diintu ku gargaarsanayso culumo fuqahaa in la helo dad jihaadaya in la helo aaday labadaas markay toosan yihiin ummadda wax baa u dhaqan hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamadi waaalihi waasxaabih